الحمد لله ثناء لله ثم الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بالنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم حسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين درسنا وحكى بلابنيا آية سديتا يصدحات من سورة ضاها قال تعالى وما أعجلك عن قومك يا موسى قال هم أولئي على أثري وعجلت إليك رب لترضى وعن كسو جرني في تفسير سورة ضاها وحاسب بعدر وحيلدر لأنه كسو قسيي قسدي لحري دي نبي الله موسى عليه السلام iyo nebiyullaahi haaruun oo la socday oo maciisa ahaa iyo ninkii fircoon la dhihi jiray iyo junuuddiisii iyo arrimihii halkaa ka dhacay iyo mucjizaadkii daahiray taas baynu ku soo dhex jirnay oo aynu soo haynay qaala tacaalaa ilaahay wuxuu yidhi wamaa acjalaka maxaa ku soo dedejiyey wamaa acjalaka maxaa kaa soo dedejiyey can qowmika qoomkaadii xaggiis yaa muusaa muusow ayu shayin cajala bik shaygeebaa kula soo degdegay oo kaa soo dedejiyey qoomkaadii yaa muusaa nebiyullaahi muusow arrintu waxay ahayd baa layidhi nebiyullaahi muusa calayhi salaam nimankii nuqabada ahaa oo la doortay wakhtaara muusaa qowmahu sabciina rajulan nimankii noocaas ahaa waa isagii la tegey dadkii khullaska ahaa qoomkiisibay ka tageen waxaa la aaday duurkii mawcidkii lala lagula ballamay halkaasaa la aaday markii meeshii loo sii socday buu isagu ka sii horumaray qoladii uu hogaaminayay nebi muuse wuxuu uga sii horumaray shawqan ilaa kalaami rabbihi cishqi iyo jacayl hadalka rabbi uu u hayo awgeed ayuu sii horumaray baa layidhi markaasaa la yidhi wamaa acjalak can qowmik yaa muusa maxaa kaa soo dedejiyey oo kaa soo hormariyey qoomkaadi kula socday muusow qaala wuxuu yidhi isaguna nebi muuse hum iyagu ulaa'i kuwan weeyaan calaa afari xaalay ahaadeen ama calaa afari weeye raadkayga bay ku dul joogaan ilaahayo waa kuwan hadda dhow bay soo gelayaan hum ulaa'i iyaga waa kuwan weeye calaa afari bimacnaa qowmii qariibuuna minii waa ii dhow yihiinoo wax yar oo tillaabooyinan ka soo hormaray dabadayba imaanayaan way daba taagan yihiin calaa afari weeye way daba taagan yihiin degdegaan aan soo degdegay su-aasha la weydiiyena wuxuu kaga jawaabay wacajiltu waan soo degdegay ilayka xaggaadaan u soo degdegay rabbi alla ilaahayo rabbi yaa rabbi rabbigaygiyo adaa xaggaadaan u soo degdeg meeshii aad mawcidkii ballantii ahayd inaa imaado aad amadhay halkaas baan u soo degdegay litardoo inaa iga raali noqoto waa maxay inaa rido dheeraada inaa isiisid sidaa darteed inaa ilaahay ou siyaasadid raalli ahaanshaha aada iga raalli noqonaysid aada ii sii badisid baa ilaahay usoo degdegay xaggaada ugu soo degdegay wacajiltu ilayka rabbi litardaa saas yidhi marka hore waa cududaarti ka bacdina sababkii wuxuu caddeeyey degdegiisa keenay oo waxa weeye ilaahay degdegan waxaa keeno aan doonayaa litardaa shawqa munaajaadka ilaahay u haya iyo dalbidda ridaha ilaahay uu dalbayo inuu sidaan ula soo tilaabo dheereeyey oo xataa qoladuu la socday ka soo hormaray qaala ilaahay wuxuu yidhi fa innaa anagu qad fatannaa waanu fitnaynay qowmaka qoomkaadii waan fidnaynay min bacdika adiga dabada qoladii ah ka timid reer bani israa'iil waan jirabnay waa imtixaan waa fitnayn intaa ka soo tagtay dabadeed min bacdika min bacdi dihaabik min beynihim intaa ka soo ambabaxday war mahay sida waa lagaaga dembeey dibi bay caabudeen dibi ayay caabudeen wa adallahum waxaana dhumiyey waa ku magacaabaynaa cidda heshaye assaamiriyu nin saamiri la yidhaahdo waa nin la yaqaan ninkii saamiri ahaa ninkaasaa qoladaa ka timid oo kitaabka iyo towreed u soo doontay ninkaasaa dhumiyey wa adallahum asaamiriyu ilaahay warbixintaasuu siiyey nebi muuse ninkaasaa sabab ugu ah dhumidda ay dhumeen iyo inay dibi caabudeen saamirigaani nin fiican ma ahayn munaafiq buu ahaa baa layidhi saaxir buu ahaa baa layidhi qolooyin wuxuu ka soo jeeday lo-da caabudda markii nebi muuse tegey munaajaadka rabbi aaday reer bani israa'iil wuxuu nebi muuse uga tegay walaalkii haaruun amarna waa amra la soco buu yidhi xaaladooda daacada ilaahay ooga toosnaada maqnaanshihii ou sii maqnaa nebi muuse saamiri ninka la yidhaahdo waxyaalo xulli iyo billada ah inta uu soo ururiyey oo boombale dibiya ka sameeyey buu yidhi waa kan wixii muuse ilaahay buu doono ilaah buu ku maqnaa marka waa kane caabudo ilaahay nebi muuse aaday waa kan ee caabudo say waa iska caabudeen haadaa ilaahukum wa ilaahu muusaa soo mahay kanaa ilaahayna ila muuse ilaahayna waa kan fanasiya muuse waa halmaamo waa waa wow tegay caabuda fitantaasaa dhacday nebi muuse markaa qadar yar buuba sii maqan yahay aayadda marka marka horena waxaa la yidhi fa innaa annaga ilaahay baa hadlaya qad fatannaa waanu fitnaynay qowmaka min bacdik gadaasha gadaalna waxaa laga yidhi wa adallahum annagaa fidnaynay iyo saamiri baa dhumiyey waxa weeyaan saamiri baa sabab u ah dhuminta xaqiiqaduna waxa weeye ilaahay baa u qadaray inay sidaa noqdaan sidaasay kala taarintu farajaca muusa muuse waa soo noqda afartankii beri markay dhammaadeen oo towreed soo qaatay oo loo soo dhiibay nebi muuse waa soo noqday ilaa qowmihi qoomkiisa intii kaabuu ku soo noqday qadbaana xaalayha mid caraysan asifan xaalayha mid tiiraanyaysan labadaasaa iskugu darmaday aadna waa u kululaa nebi muuse xumida iyo macaasida iyo waxaas aad ba uga kici jiro qadbaana asifan isagoo ah qoomkiisu waxay sameeyeen oo aada uga xumaada dibi inay caabudaan qoladii cadowga laga badbaadiyey marka qolooyinkan fircooniga waxaa jira qolooyin lo-da caabuda oo balaayo ah marka qoladaanna qolada la gumaystaa weligood waxaa saamayn ku reeba qolada gumaysan jidhay reer bani israa'iil markii la badbaasho fircoon iyo qoladii gumaysan jidhay la baabi'iyey waxaa qaarkood niyadooda ku soo dhacaysa qoladaa waxay samayn jireen oo ay horumar moodayaan dibidii gudguduudnayd iyo lo-dii gudguduudnayd ay caabudi jireen qaarkood bay waxay u qabaan inay tahay wax hagaagsan oo laga soo gaaray midkan muuse saamiri marka laftiisu haddii uu reer bani israa'iil ah ilaa waxa meesha maraya waa reer bani israa'iil reer bani israa'iil waa iyadii wiilasha laga leyn jiray deedna dumarada qaar baa markay ilmaha dhalaan waxay ku tuuri jireen meelaha hawdadka iyo meelaha leexsoon iyo waxaas dadkii sidaas ku soo barbaaray oo ku soo kobcay weeyaa leeyihi ilaahay mufasiriintu tilmaamayaan in xataa jibriil barbaarintiisa iyo korintiisa uu soo samato bixiyey oo lagu leeyahay muusihii gurigii fircoon ku soo barbaarayna rasuul mursalaa laga dhigay muuse saamirigii kusoo jibriil la soo barbaariyeyna ninkaa wuxuu noqdo ummadda dhuminaya ilaa sidaa loo soo raray qisooyinka noocaas qaala wuxuu yidhi nebi muuse markuu yimid yaa qowmi qoomkaygiiow alam yacidkum iyousan idiin yaboohin rabbukum rabbigiin wacdan yabooho oo xasanan wanaagsan yacidkum wacdan wacdigaasoo xasanaa wanaagsan in towreed la idiin soo dejinayo towreedna hanuun iyo nuur dhexdeeda uu yahay mayaan rabbi idiin yaboohin afadaalama waxaa dheeraaday calaykum dushiinna alcahdu ma cahdigii baa dushiina ku dheeraaday cahdigu waa zamankii macahdigii baa intuu idinku dheeraaday baa halmaanteen oo waa hore intaa ballantii idinla fogaatay baaba halmaanteenba ballantii noocaasahay am aradtum mimse waxaad doonteen an yaxilla inuu dego calaykum dushiinna qadabun caro caro weyn oo min rabbikum rabbigiin xaggii ka ahaaday qadabkaas markaasaa fa akhlaftum buub yeesheen mawcidii mawciddu kuma yahay bay ka dhiganta ballankii aad aan ku ballannaga ay ballan qaadeen waa markaa ka baxdeen oo caraad doonaysaan inay idinku dhacdo oo waxaan xun saasaa u samayseen waxay awal u ballan qaadeen diinka ilaahay inay ku dhegayaan sunnada nebi muuse inay ku dheganaanayaan amar ilaahay inaysan marna khilaafaynin markaasay ka baxeen oo dibi caabudeen qaaluu waxay yidhaahdeen qoomkiis maa akhlafnaa maanaan guubyeelin mawcidaka cahdigaada iyo ballankaada bimalkinaa qiraacad kalena waa jiraan bimalkinaa biqudratina annaga awooddanada iyo doonidannada ma aha waxaanu samaynay wax ku yimid maa akhlafnaa mawcidaka bimalkinaa bidaaqatinaa wa iraadatinaa wa ikhtiyaarinaa wa qudratina intaa taa doonta si ama wada siiba midna umaana samayn nabiyullaahi muusow sidaas annaga doonidayada iyo rabitaankanaga iyo doorashadayada ma ahayn walaakinaa annaga xumilnaa waxaan nala ku raray oo nala xambaarsiiyey awsaaran culaysyaal oo min ziinati alqowmi qoomkii la halaagay ziinadoodii iyo xullidoodii iyo bilabahoodii ah faqadafnaahaa iyadii baanu tuurnay naar iyo dab baan ku tuurnay waxyaalo culaysaan wadnay xumilnaa awsaaran culaysyaal baa aanu ku rarnay oo nala dul saara xullidii aalu fircawn baanu alaab baan wadanay markaan la guurayo alaab qoladaas la halaagaya ay leeyihiin oo loogu sheegay cursi iyo aroos in loo rabo waxyaalaha la iskugu qurxiyo baan ka soo qaadanoo ka soo cariysan qoladii waa la halaagay alaabtii qoladaana haysa deedna faqadafnaahaa waan turnayoo dadkii hore waxyaalahaas inay iska isticmaalaan looma xalaalayna xataa qaniimada iyo naar baa imaanaysa cunaysi dab baanu wixii annagu ku tuurno saamiri baa wuxuu yidhi war dabkaas ku tuura aw awsaaran afqaalan culaysyaal oo min ziinati lqowmi faqadafnaahaa waa xullida ay soo cariyeyseen imaam mujaahid saasuu ku fasiray annagu waa tuurno dabkaasaan ku tuurno fakadaalika sidaasoo kalew alqaa uu tuuray alqaa u tuuray assaamiriyu saamirina ugu tuuray maa kaana macahu wuxuu watay intii isna u waday oo qoomka xullidiisa ah isna dabkau ku tuuray waxaa la yidhi reer bani israa'iil baa nimankaa qibdigaa xulli ka cariysay intaan masar laga baxy nebi muuse haddii u la waayo muddo uu maqan yahay baa saamir u sheekeeyo reer bani israa'iil wuxuu ku yidhi muuse wuxuu la imaan la'yahay alaabtaa aawadataan oo ummad ka soo qaadateen awgeed weeye intaa haysataanna imaan mayo soo ururiya alaabta waa la soo ururiya saamiri baa loo keenay dab baa lagu tuuray isaguna dabbuu ku tuuray wixii dabka lagu tuuray xullidii iyo joohartii iyo wixii markay isku dhalaaleen boo wuxuu uga sameeyey dibi wixii waa la isku dubayn karaa markaa moogta wixiiba wuxuu uga sameeyey dibi muuqaal dibi wax leh buu ka sameeyey alaabtii meesha dabka lagu tuuray ilaa waa dubaysmaysaayo waa jilicsanaanaysaayo alaabtii waxay noqonaysaa wax sidii la doono loo samayn karo dibi buu meeshaa weyl weyl yara buu uga sameeyey markaasuu wuxuu sameeyey saamiri xantoobo ciida jibriili faraskiis malaku jibriil ilaa haddii la yidhahdo barbaarintiisa wax ku lahaa awalbu intaa arki jiray yaraantiisa inta wiilasha la gowracaya lasoo barbaashay malakuljibriil dibi faraskiisa faraskaa qoobkiisa qoobkaas ciidda ka hoosaysa uu soo qaatay markaasuu boombalihii uu sameeyey ku dhex riday wixii cod baa ka soo baxay waaba inoo imaanaysaa fa akhraja wuxuu u soo saaray oo u dhalaaliyey oo u sameeyey lahum iyagii reer bani israa'iil cijlan dibi jasadan ba u sameeyey cijlan ka bedel jasadan jasad inuusan wuxuu dibi xaqiiqo ahayn waxaa laga qaadanayaabaa la yidhi jasadanta la daba dhigay ilaa hadduu dibiga caadigaa yahay waa la iska garan lahaa cijlan weyl wey weyl dibiga kan yar weylka ah weylaa la yidhahdaa ama weyl hal weyl jasadan buu usoo saaro u dhalaaliyay kaasoo lahu isaga u ahaaday khuwaarun sawd jasad boonbalaayo aan naf lahayn laakiin codkii lo-da leh oo sawdkii lo-da ka yeerayo sancadaa waagaa meeshay gaadhay ka hor codkii lo-da leh buu u sameeyey wixii baa marka sidii lo-dii u dananay u banaaxiyey saasuu u sameeyey waxaa la leeyahay meelahan daldaloola oo dee wixii laa sidii dibigiiba u samaysan yahaye meelaha xoolaha xayawaanka daldaloola sanka iyo afka iyo waxaasoo kale baa dabayshu ka gelaysa markaasaa haddaad shay meel dhigtid oo dabayshu ku dhacayso ama bacam waxaasoo kale waxa weeye dabaysha sharqan bay u yeelaysaa waxyaala iska sharqamaa jira biraha iyo waxaas markaasaa dabayshu markay ku dhacdo waxaa yeerayay codkii lo-da oo kale ama dibiga oo kale haddana waa la arkayoo biraha iyo waxyaalaha caadiga aan naftu ku jirin oo dee sidii bini aadamka u shaqaynayo u hadlayo oo u dhawaaqaya u dhawaaqaya nidaamkan hadda adduunku maanta gaaray waagaas buu bahalkaasi wuxuu lahaa sidii lo-dii xidaasu ku hayay lahu khuwaarunta waxa weye sida lo-du maaragta codkeeda oo kale dadka yaqaan baa garanaya lahu khuwaar marka dadyow kaloo waxaa jira xataa markay rabaan inay cid maaragtay wax ka dhaadhiciyaan oo wareeriyaan oo wax tamwiih ama beenbeena u sameeyaan bay waxay samayn jireen madaxa geela ama lo-da ama wax la mid oo kale ay soo qaadayaan markay soo qaadaan bay waxay ku ridayaan xayawaan noolaa sida rahda oo kale markay ku ridaan bay dab iyo cawd bay dhigayaan marka rahdii baa meeshii ka dhaadhaadhahayso ka ka ka qaylinaysa roobka iyo markuu dawooyada rahda iyo meelahaas balliyada iyo biyaha iyo waxaas ka wada qayliyaan markaasay dadkii waxay dhahayaan arag waxaan waa waxay uga dhigayaan wax iyaga la siiyey oo cajiibahoo iyaga lagu karaameeyey ama ma garanaysaa waxaan inay si kale yihiin waana wax iyagu ay farsameeyeen oy dadkii rabaan inay ku maaragtay wareershaan lahu khuwaar kaasuu u sameeyey faqaaluu waxay dhaheen dibigii markay arkeen haadaa dibigan weylkaani ilaahukum ilaahiinni wey wailaahu muusaa muuse ilaahiisi wey fanasiya muuse waa halmaamay ilaahiisi meelahaasuu karaad raadinayaado muuse ilaahiisi waa halmaamayo war waa kane wixii laydinku maqnaa idinka haba helaya caabuda muusena duurkii buu jiraado isagaa imaan doonee markaasi iska caabuday ilaahay wuxuu yidhi iyagoo la radinayo hadalkoodaas afalaa yarowna mayaysan u jeedin bal waaba yaabe afalaa yarowna mayaysan arkaynin afalaa yarowna afalaa yaclamuuna mayaysan ogeyn anlaa yarjicu inuusan soo celinayn weylkan iyo dibigaani ilayhim iyaga xaggooda qowlan wax qowla inuusan u soo celinaynin muurma waysan arkaynin dibigaan yaree weylkaaye ay ilaaha ku sheegayaan wax jawaaba inuusan siinayn hadday wax weydiiyaan walaa yamliku inuusan awoodin oo hananayn miyaysan u jeedin ogeyn lahum iyaga inuusan u hananaynin daran wax dhibaataa inuusan u hananaynin walaa nafcan wax nafciyana inuusan u hananaynin inuusan dhib ka difaaci karin dheefna usoo jeedi karin usoo jiidi karin miyaysan u jeedin waxaan dhibna keeni karin dheefna lahayn see ilaah u noqon karaa istifhaam waa litawbiikh waataqriic qalbigaa la xabuujinaya waana la canaananaya ilaahay wuxuu yidhi subxaana wa tacaala walaqad xaqiiqi qaala lahum wuxuu ku yidhi iyaga reer bani israa'iil haaruunu nebiyullaahi haaruun wuxuu ku yidhi min qablu horay wuxuu ugu yidhi min qablu min qabli rujuuci muusa nebiyullaahi muuse intuusanba soo noqon oo ay dibiga caabudeenbu wuxuu ku yidhi nebi haaruun yaa qowmi qoomkayow innamaa futintum waa laydin fitneeyey bihi dibigan baa laydinku fitneeyey nebi haaruun isagaa looga tegay meesha wuu la hadlay kama aamusine war waa laydin fitneeyeybu fitan baa dhexda u fadhidaan nebi muuse aan imaan oo aan weli soo noqon buu sidaa u wacdiyey oo ula hadlay wainna rabbakum warhoy rabbigiinna alraxmaanu allaha raxmaana wey ilaa suuraddan raxmaankaa ku badane alraxmaanu allaha haddaan raxmaan ku badnayn xumada ay samaynayaan loomaba kaadiyen baa luleha waa horaa la baabi'in lahaa wainna rabbakum rabbigiinna alraxmaanu allaha raxmaana weeyaane fattabicuunii aniga oo haaruunay soo raaca wa adiicuu waxaadna adeecdaan amrii aniga amarkayga adeeca ilaahay baa cibaado mutay waa allaha raxmaankaa dibi maaha in la caabudo aniga igu dayda waxaan idinku yeeraya cibaadada ilaahayah la imaada oo igu yeela amarkayga adeecoo waxaan idin amrayaa war dibigan caabudiisa iska daaye maxay ku jawaabeen qaaluu waxay dhahay lan nabraxa ka zuuli mayno ka zuuli dooni mayno ka zuuli mayno calayhi calaa cibaadati alcijli dibigaa caabudidiisa ka zuuli mayno caakifiina inaan nahay kuwo ku negi lan nabraxa ka zuuli mayno calayhi calaa cibaadati caakifiin xataa yarjica ilaa uu soo noqdo ilaynaa naga xagga yaga muusaa nebiyullaahi muuse ilaa nebi muuse yimaado oo isagu kala caddeeyo ama yidhaahdo waa saxantihiina ku wada ama yidhaahdo waxba kama jiraane ka jooga oo nebi muuse noo yimaado oo isagoo warcad ka soo baxo yeeli mayno waanu wadaynaa cibaadadaasaanu wadaynaa xataa yarjica ilaynaa muusa ilaa muuse nooga kaalayay sidaas bay yidhaahdeen xataa yarjica ilaynaa muusa ilaa nebiyullaahi muuse noo soo noqonayo baanu wadaynaa bay dheh isagaan ka warsugaynaa caddaynta isagaan ka rabnaa sidaa markay dhacday qaala wuxuu yidhi nebi muuse waa yimid marka qaala wuxuu yidhi nebi muuse meesha dee hadalka xadaf baa ku jiree muuse waa soo noqday iyagoo dibiga caabadiya u yimid caradii sibaa sii kordhay markaasuu walaalkii garka qabtay garka iyo madaxu saa u qabtay haaruun haaruun baana weyn waa soo jiiday maxaa wuxuu yidhi waa tanay qaala wuxuu yidhi yaa haaruun haaruunow maa manacka maxaa kaa manciyey maxaa kuu diiday id waktigii ra'aytahum aada aragtay iyaga dalluu inay dhumeen inay dhumeen markaa aragtay maxaa kuu diiday allaa tattabicanii allaa tattabicani an tattabicani inaa isoo raacdo laad isilay tooki allaa tattabicanii an tattabicanii inaad isoo raacdo maxaa kuu diiday markaa aragtay inay waxaan sameeyeen oo ilaahay ka kufriyeen saasuu ku yidhi ilaahay darti inta u carooto maxaa uga soo tegi weyd afa casayta mayaad caasiday amrii amarkayga sootaan amar kaaga tegay markii aan kaaga tegay qoladan mufasiriintu waxay dhaheen amarkaa waxaa dardaarankii nebi muuse ka tegay oo ahaa wa qaala muusaa liakhiihi haaruun ukhluf lii fii qowmi soo aayadda qur-aanka ayd maa adaan kaaga tegay waa aslix arrinkooda nimanka wanaaji walaa tattabic sabiila lmufsidiina dardaaranka cadbu awel uga teg suurat alcaraaf aayadda boqol afartan iyo labo allaa tattabicniyo sidaas waa macne waxaa kaloo dhihi ka dhaqaala wuxuu yihi muuse yaa haaruun maa manacaka macnaha maa xamal maxaa kugu xambaaray id ra'aytahum markaa aragtay dalluu inay dhumeen allaa tatabicani inaadan isoo raacin macnuusku meel ba iskugu tegayaan olaada sideeda u daysay markaas afa casayta amri amarkayga mayaa caasay qaala wuxuu yihi haaruun nebi haaruun walaalkii muuse wuxuu ku yidhi yabna um ina hooyo hooyaday wiilkeedii waa la hadlay siiqadaasu kula hadlay yabna umma hooyaday wiilkeedi hooyadu waa qofkaas raxmadda badan oo naxariista badan oo soo wada nuujisay oo raxmad dalab buu ka rabaa isticdaaf wax la yidhaahdo kaan isku naaska nugnado walaalaha ahayno isku hooyada ahayno yabna um hee laa taakhud ha qabanin horta bilixyati garkayga walaa birasi madaxayga horta marka koowaad waxaad samaynaysaa yabna ummi garkayga iyo madaxayga timihiisa ha qabanin ilaa waxaa la yidhi ibnu cabaas wuxuu leeyahay muusaa madaxa timihiisii midigtu kaga qabto garkiina bidixdu ka qabto nebi muusena waa xoog badnaayo xataa waa isaga ninkuu feerka ku dhufto uu dhintay nin ilaahay xoog dhiibayba waana cahaysan yaha marka ilaahay darti buu cahaysan yahy wuxuu yidhi horta laa taakhud bilixyati walaa bira'si bal horta labadaa ii sii daa midda kaloo ay weydiisay innii khashiitu waxaan ka baqay an taquula inaad dhahdid faraqta waxaad kala geysay bayna bani israa'iila reer bani israa'iil dhexdooda haddaan nimankan xoog u isticmaalo inay isdagaalaan oo hadhow taasna aniga aadigu laygu eedeeyooo la yidhaahdo reer bani israa'iil baa islaayey adaana lagaaga tegay fitan baa ka dhex dhacday adaa u sababa muuse haaruunow taasaan ka cararay buy inaad dhahdid faraqta bayna bani israa'iil baa kala geys walam tarqub mana aadan sugin inaa dhahdid muusow qowliya hadalkaygana igamaadan warsugin maxaad ii sugi weyday anaa imaan lahaaya inaad dhahdid baan ka baqo markaasaan go-aansaday ilaa aad imaanaysid inaa adiga ku sugno si aad adigu arrinta u xallisid nebi haaruun wuxuu ahaa baa layidhi haa'iban mudiican lahu nin laga haybaysto oo la adeeco oo wuxuu ahaa baa la yidhi dee kana weyn nabi muuse saasuu ahaa dee haaruunno awalbooba usii naseexeeyey qoladan waa inaga hadda soo marnay walaqad qaala lahum haaruun min qabl yaa qowmi nebi muuse waa loo jawaabay haaruun waa inuu iska sii daayo wuxuu yidhi markaas qaala wuxuu yidhi nebi muuse famaa khadbuka adiga shaanigaadu muxuu yahay yaa saamiriyu waryaha saamiri adigu maxaa u dan leedahay muxuu yahay shanigaadu war maxaa kugu xambaara ummadda inaad dhunsido dibi aad dhahda caabuda qaala wuxuu yidhi isaguna basurtu waxaan arkay bimaa baan anigu arkay lam yabsuruu aysan arkin bihi maagaba waxaysan iyagu arag baan anigu arkay oo ah jibriil markuu faraska ku yimaado meesha faraskaas qoobka uu dhigo ciiddaas wixii lagu tuuro oo la taabsiiyo nolol baa gelaysa markaasaan faqabadtu soo xantoobsaday qababatan xantoobo iyo qaadasho min ahari rasuuli rasuulku waa jibriil intaasoo mudaafna waa qadaran yihiin min ahari farasi min ahari xaafiri farasi rasuuli min ahari rasuuli min ahari farasi jibriil jibriilku waa rasuulka faraskiisa qoobkiisa qoobkaas meesha uu cagta dhigo raadkiisa ciiddaas baan xantoobo ka soo qaatay fanabadtuhaa waxaan ku tuuray wixii halkan dabka lagu tuurayoo xullidii deedna cod baa ka soo baxay lahu khuwar waaba sawdeeyeenba wixii wakadaalika sidaasaana sawalat ay ii qurxisay lii aniga nafsii naftaydii u caddaysay aniga naftayda saa ii qurxisay bay inaan waxaa sameeyo naftaydaa ii qurxisay nin shar badan buu ah qaala wuxuu yidhi nabi muuse fadhab ora tag fa inna laka adiga waxaa ku ahaaday fi lxayaati nolosha dhexdeeda adduunka intaa joogtid an taquula inaad dhahdid laa misaas adduunka intaa nooshahay waxaa lagugu ciqaabo an taquula inaad dhahdid laa misaas istaabasha ma jiro ummadda inuu ka cararo xanuun baa ku dhacay xanuunaha hadda laisu soo dhowaan baa adduunka soo galay waxa weeye laa misaas laa misaas baa lagu itixaamay soo isagu ummaddii ma dhumin bulshaduu dhumiyey sababkeed meel bulsha joogtaba inuusan imaan karin baa lagu itixaamay laa misaas axad ma taabanaysa axadna ku taaban mayo baa layidhi waxaa la tilmaamayaa haddii dadku taabto dee waa uga darayaan markaasuu ka cararayaa wa inna laka waxaana kuu ahaaday mawcidan mawcid iyo yabaho cadaabka aakhiro ah kaasoo lan tukhlafahu aan laga uu gadaal marinayn aan laga dibdhacaynin aan la guub yeelayn wandur waxaana fiirisaa ilaa ilaahika ilaahaadii alladii ilaahaasoo dalta aad ahaatay calayhi dushiisa caakifan mid ku dulnegi warba wixii dibiga aad caabudaysaa hadda fiiri aa ummadda aad ku dhumisay haye lanuxariqannahu gubneen oo gubneen horta waxaan baasaa ilaah ku sheegsa dab baan saaraynaa laftiisa umma intaa ka bacdina lanansifannahu sayrineen oo sayrineen firdhineen oo firdhineen filyammi badda dhexdeeda nasfaa sayrin iyo firdhin markuu gubto oo noqdo burbur iyo dambas baanu saas u sayrinaynaa gebigiisaba dib dambaba yaan la aragba kaasna saasaan ka dhigaynaa midda kale innamaa ilaahukum ilaahi allahu ilaahay wey alladii allahaaso laa ilaaha ilaah kaloo xaq lagu caabudo mawjuud uusan ahay ilaa huu isaga mooyaan ilaa huu reer bani israa'iil baa waxaa la yidhi waryaaya ilaahiin waa alladii laa ilaaha illaa huu kaas baa cibaado mutay wasica ilaahay waa waasac noqday kulla shayin shay dhammaanteed cilmaa shay kasta ilaahay cilmigu ugu waasac noqday waxay ka dhigan tahay wasica cilmuhu ilaahay cilmigiisu cilmullah wuxuu u waasac noqday kulla shay taasna halkaasaa la dhig taasina wataa marka qisada weli way socotaa darsiganu intaas ku egyahay wallahu subxaana wa tacala aclam sawaab